yeedo qeybo badan ku mid ee dalka kuqubdeen roobabka guga islamarkaana iyo hirimenga jididka ku gala iyo magaalada dhoble ee gobolka jubbada hoose iyo weliba iyo arintaasi saameyn dhaqaale oo bileerinya kuwa dhataya guud ahaan ganacsatada dhooblaya aana kumidii ganacsatada shalduban ee magaalada dhoble iyo faahfaahin gubiyeen sidiiyo saamaya ganacsiga degmada dhoble roobabkaanta badan kuqubda iyo gobolada iyo sidoo kale dalalka iyo dariska li-iyin ee kenya oo siibin ka tirsanayay ganacsiga degmada dhooblaya magaciyo sidaana faysal ibraahim maxamed si guud markaan u warbixiyo annaga ahaan khaasatan dhoobley roobabku nimcadu ilaahayna siiyey ganacsiga waxay u keeneen isku socodka inuu go-o xagga xaataa hawada ay diyaarihii soo degi jireen ay soo degeen baabuurtii dhanka kenya oo rakaabada ka keeni jira ama qalabka kala duwan ka keeni jira ay soo geli waayaan ay dadkii qof kasta ay meeshuu joogo ku nagaado sida hodheelada anaga hodheel aan leenahay oo jiif ah waxaa ka dhacda inay dadki iska yaraadaan oo waxba inoo imaanan marka magaalada markaa sii fiiriso dee aan sii dhexgashin qof kasta waxaa arkaysa isagoo meeshiisa iska fadhiya goobka ganacsiha qudaar ha ahaato amana ha ahaato raashinka ha ahaado mataacdikale ha ahaato sida kala duwan waxaanu arkaya inay eegana annagana lamid yihiin badanaa dadka sida dadka dariskana eegana waxaana ka waraysan eegana lamid inay la qabaan marka aad iyo aada inuu saameeyo roobkan qeyrka badan ilaahayna siiyey nimco kastana laakiin waxay iska leedahay nusqaan magacayga waa salmaan maxamed run ahaantii waxa ay ku yeesheen saameyn aad u ballaaran maxaa yeelay degmada dhobley waa degmo maaragtay udhexeysa meel xuduud ah ku taalla dhanka soomaaliya iyo dhanka kenyaba way ka xirmatay marka magaaladii oo idilbaa waxay gashay oo dhaqaalaheedii hoos ayuu u dhacay magaalada waxay ku tiirsaneyd ganacsigeeda dadka isku kala gooshaya dadkii isku kala gooshaya ayaa yaraaday sidoo kale waxaa yaraaday magaalada badeecadii soo galaysay oo alaabihii imaanay hadday tahay khudaar iyo raashinba marka magaalada ganacsigeeda aad ayay u saamaysay guud ahaan shaygii ganacsiga la odhan jiray si hoose iyo si koraba laba gooraba way u saamaysay barwaaqadu jeedka ay wax ka soo geli jireen xagga soomaaliya wadooyinka xagga xamar iyo xaggan dhankan kale ee kiismaayo ilaa dhinacyadan tuulooyinka waxoo dhan waa la wada kala xidhan yahay dhankan kale iyo ma garanaysaa kenyana totali waa la kala xidhan yahay dhankan dhajabooli iyo dhankan injid baa ka soo galay iyo xaggan maxaanku dhahdaa wajeer diif soomaaliya dhulkan oo dhan waa kala xidhan yahay jidkaas uu ogoon yahay ayu jid soo gala dhoble oon xidhnayn maba jirtaba totaliba kala wareeg iyo kareeto ayaan maalmahan isticmaalnaa annaga si gaara khudaarta waxaa saameyn adag ayuu nagu sameeyey roobku